asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada waa xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa aalaaba halkan kasoo jeediya cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni haddii rabbi idmahayo aynu badanaaba ku qaybsan jirnay howlaha farada badan ee khuseeya nolosha soomaalida waxa soo kordhay maanta iyo wixii horay u jiri jiray ma ahan xubintu inay wixii horay loo yiri keli ah wax ka dhacdo xitaa dadka maanta ee fekerka iyo maaragtay ee cabiridda leh ama wax cabira ama wax sheega ama wax tilmaama ee soomaaliyeed wixii ay dhaheen ama waxa xitaa labada qof ee maanta wada hadasha ku wada hadlaan ee xigmada ee soo kordha ee iyagu ay dhexdooda ka soo saareen ee waa xubinta aynu ku qaybsanno innaga oo ka eegeyna dee dadkanu af iyo murti bay leeyihiin murtiduna waa inay la socoto maalinba meesha uu xaalku marayo sababtoo ah dee ma ahan wixii hore keliya inaan kor taagnaano noloshii wixii hore wax laga dhahayay ama wixii hore la yidhi noloshii laga yidhi iyo qaababkii looga yidhi iyo dadkii ka yidhi intuba way nool yihiin markaan ku leehay dadkii ka yidhi dee dadka maanta noolba noloshii waagaa waa ku jiraan marka hadday noloshii waagaa ku jiraan ama dadkii wax dhahayay noloshii wax ka dhahayeen aynu ku sugannahay innaga lafteenna inaynu wax dhahno ama aan wax cabirno wax diidahayaa ma jiro xubinteena murtida maanta marka waxay ka hadashaa wixii horey loo yidhi wixii dhowaan la yidhi iyo wixii maanta la yidhi intaba waa ay ka hadashaa xitaa berri waxaa la dhihi doona haddii eebe idmo haddii aynu goobjoog u noqonno xubinteennu waa ay ka hadlaysaa wayna soo gudbinaysaa xubinteennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebe idmo mid ka mida xubnaha murtida haddii ilaahay idmahayo waayahooda la socda ayaynu kusoo qaadanaynaa nin baan ku nidhi hebelow maxaa kusoo kordhay haddii eebe idmahayo soomaalida maanta markaasuu yidhi soomaalida maanta waxaa kusoo korodhay saddex haye bal noo sheeg baanu nidhi saddexdaa markaasu wuxuu yidhi waxaa kusoo kordhay soomaalida maanta ciro aan waaye aragnimo lahayn waa ciro aan waaye aragnimo lahayn dood aan cilmi lahayn dood aan cilmi lahayn iyo dhalinyarada aan caqiide lahayn ayaa kusoo kordhay buu yidhi ninkaas isaga ah ee mufakerka waxaanu nidhi haye bal noo sharaxo sidee bal saddexdaas ay isu waafaqahayaan waxa uu yidhi waa ciro aan waayo aragnimo lahaynoo dad yaryar oo ama cirada aad arkaysaa buu yidhi ama dad waaweyn oo ciro ku taalla oo sida caruurta u fakerahaya ayaad arkaysaa u fiirsaya waxaa laga yaabaa qofka ama yaraan inay ciradu kaga soo baxdo oo intuu tahriib ka fakerayo iyo waxyaalaha aynaa shaqo ku lahayn ama baahi badan oo jugaysay iyo hoogiyo ba isugu tegey ay ciro kasoo saareen oo usaa ku curoobay ama maba ahee waxaa laga yaabaa in haddii eebe idmahayo bahash waayo aragnimada uusan shaqo ku lahaynoo isagoo nin weyn oo iska noolaa oo toddobaatan jira ama lixdan jira oo ciro leh aada arkayso wax oo adduunka ka galana uusan jirin wax taariikh oo xumbaarsan yahayna ayna jirin wax laga faa'iidahayeen ayna jirin hal eraga af soomaali ana uusan turjumi karin ama uusan ka samayn karin wax sharaxaad ah sidaa darteed ayuu ku yahay buu yidhi qof weyno ruux aduu ciro un aan wax waayo aragnimo awadanin ayaad arkaysaa buu yidhi waa kow waa laba waxauu yidhi waxaad arkaysaa dood aan cilmi ku salaysnayn maanta o dhan fadhi kudarnada haddaad tagta wax cilmiga dooda ku salaysan tahay male waa runtii taana waa wax la yaab leh oo iyada lafteedu laga yaxyaxo weeye doodaha aan cilmiga ku salaysnayn waana wax jira waa dood aan cilmi ku salaysnayn taasuna oo meel loo qaado lama yaqaano mar haddayna dood aan cilmi ku salaysnayn tahay midda saddexaad weeyaane waxau yidhi waa dhalinyaro aan caqiida lahayn ee caqiidadu waxaa weeye waa ku adkaan qofku wuxuu aaminsan yahy oo ku adag yahay inay jiraan dee dhalinyaradii marka wuxuu yidhi diinna kuma ay adadko oo waa dad dhinacay doonaan u jiitama wadaniyadna kuma adadko haddii ilaahay ku idmahayo dariiq sax ay ku toosan yihiin ma jiro waa dad dhinacay doonaanba u dhacu yidhi saddexaasaa kusoo korodhay waxaa weeye ciraan waayo aragnimo lahayn dood aan cilmi ku salaysnayn dhalinyaro aan caqiida lahayn saddexaasaa soomaalida kusoo kordhay buu yidhi mufakerkaas caaqilka ah mahmaada maanta kusoo qaadanayna xubinteena murtida maanta ciidanka eebe waxaa la yidhi meelaadan ku ladi doonin laguma lulmoodo